الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
الxadiiث الkhaamis caشhar xadiidka toban iyo شhaneeya can abi hurayra abi hurayra waxay ka wariyeen bukhaari iyo muslim radia اllaahu canhu can rasuuli laahi rasuulka ilaahi inuu ka wariyey salى اllahu عalayه wasalama qaala rasuulku inuu yidhi man qofkii kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyaqul ha ku hadlo khayran wanaag aw liyasmud haddii kale ha iska aamuso waman kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyukrim ha karaameeyo jaarahu dariskiisa waman kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyukrim ha karaameeyo dayfow martigiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa wariyeen wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam noogu sheegay saddex fiqro aad u muhiim ah oo aadaabta qofka muslimka laga doonayo ka mid ah saddexdaas arrimood tan ugu horayda waxay tahay qofkii ilaah iyo qiyaamo rumaysan hadalka uu ku hadlaa hadduu qayr yahayna waa inuu ku hadlo haddii kalena ka aamuso marka waxay ku tusaydaa iimaanku waa qofka waxa ka celiya xumaanta haddaan qofku iimaan lahayn xumaanta kama joogayo saas darteeda hadalka xun yaa ka joogaya qofkii iimaan leh oo rumaysan berri ilaahay hortiisa in lagu soo taagi doono oo lagu weydii doono arrintan qofka rumaysan allah iyo qiyaame ayaa waxa weya ilaahay u hogaansama axkaamtiisa xuduudda allena ilaaliya ka iimaanku waa shayga qofka xumaanta ka celiya iimaankiisu marku mar kastuu xoog yeesho iimaankiisu xumaanta waa ka jooga mar kastoo iimaankiisu daciifana xumaantu ku dhaca qofku ama uu iimaanku baaba'o man qofkii kaana hada yuuminu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyaqul ha ku hadlo khayran khayr aw liyasmud ama ha aamus saas darteeda waxaa baadil ah oon xaqayn horena waan u soo ogaanay qofku inuunta xumaanta iska sameeyo oo yidhaahdo ataqwa haahuna aniga alla kacabsi halkaan iiga buuxa alla kacabsi hadduu qalbiga ka buuxo xumaantu kaa reebi leh xumaanta waa ka reebaa iimaanku qofka qofka waxa wayaan xumaanta waa ka reebaa iimaanku shayga xun waa ka reebaa qofka waa ka reebaa marka halkaas waxaan ka ogaanay hadalka qofku uu ku hadlaa hadduu khayr yahay waa ma'muur waa ku hadli karaa khayrkaa saddexaa soo gelayda inuu yahay hadal khayr adduun iyo khayr aakhiraba ku jiro adduunkana wanaagaad ka heli aakhirana ajiraad ka heli kaas waa ma'muur iyo inuu yahay hadal aakhiradaada khayr u ah adduunkayasma maslaxa kugu jirin waa ma'muur waa lays amr waa lays amray waa ma'muur iyo inuu yahay khayr adduun dan adduunoo maslaxo adduunaad ku soo xasishanay laakiin wax aakhiraah kuma jirto ajira laakiin aakhiradaadana wax u dhimi ma waa war aakhiradaad aan waxba u dhimayn waxa weyn maslaxa adduunna aad ku gaaray waxaan waa kaa gatay kaama gadan waa ku siiyey waxa weyn waa wax oo aakhiradaadiina aan waxba ka dhibayn adduunyana aad ku gaaraydo waa ku fasaxayn khalaas maxaa soo haray saddexdaas waxaan ahayn waxaa lagu amray inaad ka aamusto laba shayaa soo gelaya wixii diintaada dhibayo ama xaaraan ah ama se la mid ah iyo shayga iska mubaax ah oon wax faa'iida hunaysan ku jirin warbadida ah hadalka iska dheeraadka ah saas darteeda ma jiro hadal inaad ku hadasho iyo inaad ka aamusto ay isku mid tahay ma jiro fiiri maxaa yeelay hadduu khayr yahay waa inaad ku hadashaa maamuur wey hadduusan khayr ahaynna waxaa lagu amray inaad ka joogto marba hadduusan khayr ahayn khayr hadduu yahay inaad ku hadashaa lagu amroo fiican hadduusan khayr ahaynna waxaa lagu amray inaad ka aamusto ma jiro hadal isku mid ah inaad ku hadasho inaad iska daydo sidaas darteeda imaamu nawowi raximahullah sharaxa uu kitaabka saaray arbaciinka ah wuxuu yidhi qaala shaaficiyu raximah اllah imaamu shaafici wuxuu yidhi allah u naxariistee xadiidka macnaheeda waxay tahay xadiidka macnihiisu waxa weeye markuu qofku rabo inuu hadlo falyufakir intuusan hadlin ha fakero kelimad kasta markay kaa soo baxay intaysan soo bixin faker faker markaad fakerto fain dahara annahu laa darara calayhi takalama tay u muuqato hadalkan wax dhibaata inuusan lahayn aakhiradiisa dhibi maa waa ku hadla wain dahara ana fiihi dararan aw shaka fiihi amsaka hadduu ogaado hadalkaanu hadal dhib le inuu yahay amase dhib ma laha laakiin uusan dhibkiisa hubin laakiin ka shakiyo dhib maleeya mase ma laha waa inuu ka aamusa khalaas maxaa yeele asalaamatu laa yacdiluhaa shay inaad nabad gasho diintaadu kuu nabad gasho wax la miduhu ma jiraan hadalka u fiirso daad hubto inuu nacfi leeya ku hadal kayrkaasuna saddexdaas kayr u qaybsan yaan sheegnay kayr adduun iyo aakhiro kayr aakhiro iyo kayr adduun oon aakhiro wax ka dhibay saddexda waa ku hadal iyo mid aadba hubto inuu dararba leeyahay iskaga aamus midaad ku shakido jir hadalkaan ma banaanya mase ma banaana isna ka joog khalaas sidaas weeye uri imaam nawowi وqاaل الإmaaم الجليل أbو محaمد بن أbي زaيد imaam الmاlk imaaم الماaلكyة waxa weeyaan waa بن أbي زaيد القirawاni wey wuxuu yidhi جaميiع آdاaب الkhayر تتفرc min أربacaة أحاadيiث kayrkoo dhan aadaabtiisa aفaر xadiiث ay ka arcantaa aفaر xadiiث ay ka farcantaa dhammaan waxa weeyaan wax alla waxa khayr aadaabtiisa afartaas xadiis mid waa midkan man kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmu ilaa akhiri xadiidka kalena waa kii aan soo marnay min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacni kan kalena waa xadiis noo soo socda laa taqdab ha carooni kan kalena waa xadiidku nabigu yidhi salى اllahu alيه wasalam oonasna soo marnay shalay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi afartaas xadiis haddaad inta xifdido mar kasta ay kugu soo dhacsan yihiin ood ku dhaqanto khayr aadaabtiis asal waa haysata waxaa la rabaa laakiin inaad maskaxdaada ku soo xaadirido oysan maskaxdaada ka bixin afartaas waxa weeyaan aadaabta khayr oo dhan afartaasay ka farcantaa wey wuxuu kaloo ka soo naqliyay uu yidhi abilqaasim alqushayri assukuutu fii waqtihi wasfu rijaal waqtiga ku habboon qofku in aamuso uusan iska daldalmin waa tilmaanta ragga ragga loolama jeedo wax uu qora leh waxaa loola jeeda dad qiimaha leh dadka qiimaha leh rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadeene sifada ay leeyihiin waxay tahay hadalka aamusku waktiga uu ku haboon yahay inaad ka aamusto inaad ka aamusto inaad ka aamusto sidaasoo kale waktiga hadalku ku haboon yahayna inaad hadasho sidaas wey sifatu rijaal sifatu rijaal wuxuu yidhi waxaan maqlay yidhi abaa cali addaqaaq isagoo leh man sakata can ilxaq fa huwa shaydaanun akhras qofka xaqa ka aamusa meeshaan xaq in laga sheegaa manaasib u aheed waana yaqaan xaqii asagii waa aamusa xoogaa dadkaa kugu kacaaya iyo xoogaa ganacsigaagay wax u dhibe iyo sumcaddaada xoogaa siyaasaddaada wax u dhibe wax masaalixdiisaah ayuu la aamusan yahy masaalixdiisa adduunuu la aamusan yahy waa og yahay meeshaan xaqaas in laga sheegaa inay manaasib tahay waa shaydaan carabla kaasoo kale ahlucilmigu waxay yidhaahdaan oo kaleeto waman takalama bilbaail qofka baailka ku hadlaana waa shaydaanu naaiq kan baailka ku hadlaa waa shaydaan naadiqa kan waxa weeye xaqa ka aamusanna waa shaydaan afla marka maxay tahay rijaalnimadu xaqa meesha ku munaasibkaa markuu joogo hadal marka kaleo dadku iska durqubaanayaan iska aamusiska mar hadalka la wadaa hadduusan wax qiimaa lahayn baail hadda isaga waa markaad ka hadli leed aamusaad waa leedaa baailka joojiye laakiin hadal aan wax faa'iidaahu ku jirin oon adduunyana lagu soo xasilayn aakhirana lagu gaalaynaa la iska wadaa rag waa marka ninkaa markaasoo kale ka aamusan shib iska ah ninkaasaa nin maxaa yaele waa nin diintiisa ku bakiilay waa nin diintiisa qiima ay la leedahay ku bakiilaydo sidaas darteeda waxa weeyaan waxay yidhaahdeen ahlucilmiga imaam nawowi waa sii wada hadalkii wuxuu yidhi xilyat lawliya waxaa ku sugan insaanka waxaa habboon hadalkiisa inuusan soo saarin ilaa shay u baahan yahay inuu ku hadlo maahani oo uu ama maslaxad adduun ku soo xasilinayo ama maslaxad aakhiro wax kale waa inuusan ku hadl hadalka waa inaad ku bakiisha sida maalkiisaba qofku uusan u bixinayn ilaa wuxuu u baahan yaho maslaxad adduun ama maslaxad aakhira uu ku soo xasilinaayo maaha waa in hadalku sidaasoo kale aad ugu xisaabtantaa sida aad ugu xisaabtanto waxa weeyaan dhaqaalahaaga iyo maalkaaga markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi ilaa uu yidhi haddii dadka warqadaha warka lagu qoraayo la yidhaha gadab sida dadka diintooda aysan u ilaalin adduunyada si ay u ilaaliyaan dii la yidhahda dado waxaa layna ka rabaa warqadaha malaa'igtu ku qoraydo hadalkiinna waa inaad soo gadaan ad ay hadalka u ilaasho lahayn la warqadiyaa buuxsamayde warqadiya igu buuxsami hadda waa warqad yar dii la warqadda le soo gado waa lagaa qoraa laakiin hadda malaa'igtu kama gado dadku uma dhiibaan warqadaha yaa ay wax ku qorayn ilaah yaqaan meel ay ka keenaan saas darteed iska durqubaan oo iska daldalma ousan waxa weyn hadalkiisu miisaan u lahayn marka hadalka qofka muuminka waa inuu aad hadalkiisa u ilaaliyo oo uusan waxa weeyaan iska hadlin sababtoo a nabigeena suban sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra inuu yidhi ina rajula layatakallamu bilkalimati maa yatabayanu fiiha yazilu bihaa fi nnaari abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib qofka waxaa dhici karta kelima inuu ku hadlo oo uusan caddaysan kelimadan ma dhibaa ku jira mase wanaag oo kelimadaa sababteed uu naarta ugu hoobto wax ka fogaansha badan qoraxdu meeshay ka soo baxday meesha u dhacdo waa hadda kelima waaxida oodan ka fiirsan ka war buhaari muslim aa wariye walidaa sidaas daraaddeed cumar bnu اkhadaab wuxuu dhihi jiray radia allahu tacaala canhu man kahura kalaamuhu kahura saqaduhu qofkii waxa weyn hadalkiisu bato dhacdhaciisunoo badana gefkiisa badana waman kahura saqaduhu kahura dunuubuhu qofka haddii dhacdhaciisu batana dunuubtiisaa badane waman kahura dunuubuhu kaanat innaaru wlaa bihi qofkay badato dunuubtiisana naara u xaqli naar a u habboon u xaqli marka waxaa weeye qofka muuminkaa waa inuu aad hadalkiisa u xisaabiyo waana noo imaan doonaa waxa dhan oo dadka naarta weji weji loogu tuuro waa carabka waa carab marka qof kasta inuu isku dayo inuu carabkiisa ka adkaado oo aad noqoto dadka balkan ugu war warya waa muhiim waman kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamaho dambe falyukrim ha karaameeyo jaarahu dariskiisa fikrada labaad waxay tahay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka ilaah iyo qiyaamo rumaysanu deriskiisa ha karaameeyo deriska in la karaameeyo waa lays amray karaamayntaasna saddex shay ayaa kuu soo koobayda oo khulaas ahaan waa saddex shay koow dhibkaaga inaad ka celido waa shayga ugu muhiimsan dhibkaaga inaad ka celido dadka aad deriska kula ah waa inaad dhibaatadaada ka celido imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi deriska marka jaar la yidhaahdo wuxuu ku dhacaa afar shay qofka guriga kula degan waa la yidhaahdaa qofka guriga kula degan welidaa sidaas daraaddeeda qur-aanka waxa weeyaan wasaaxibi biljambi ilaahay qowlkiisa ah ahlucilmiga gabalaa ku fasireen waa zawjadaadaba wsaaxibi ljaari waljaari ljunubi wsaaxibi biljambi waljaari ljunubi wsaaxibi biljambi marka qofka guriga kula degan deris waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa qofka gurigiisu kugu dhegan yahayna waa la yidhahdaa waa ilaa afartan guri uu yidhi ilaa afartan guri waxaa kaloo la yidhahdaa qofka beledka ad degantahay degan oo magaalada kula degan isna derisaa la yidhahdaa uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliilan aayaddaa suurat waxa weeyaan axzaab ayuu u daliishaday marka deris qofka waxa weeyaan guriga kula degan waa la yidhaahdaa kan gurigiisu kugu dhegan yahayna waa la yidhaahdaa kan afartan guri oo dhinac kasta kaa xigtana waa la yidhaahdaa midka beledkaaga deganna waa la yidhaahdaa deriska marka saddex ayuu uqaybiyey ahlucilmiguna sidaasay uqaybiyaan imaam nawowi wuxuu ihi deriskii saddex weeye waa kugula deris oo ama gurigiiu kula dhegan yahay ama waa kugu dhegan yahay ama afartan guriyuuba kuu jiraaba deris waa kula yihi waana muslim qaraabana waa tiin saddex xaquu kugu leeyahy xaqulqaraaba xaquljaar iyo iyo iyo xaqulmuslim xaqulmuslim cala lmuslim ila jireen marka saddex xaquu kugu yeelana xaq اqaraaba xaq اljaar xaq اlmuslim sadexuu kugu leeyay marka kan labaadna waxa weeyaan waa qof deris kula ah muslimna ah laakiin aan qaraabaniminin ka dhaxayn laba xaquu leeyahy xaquljaar wa xaqulmuslim kan saddexaadna waa gaal deris kula ah qaraabada aadmaan ahayn gaalada gobolaa deris kula noqon kara hal xaquu kuu leeyahy waa xaquljaar derisnimada xaqeedii marka saddex karaamada aad karaamaynaydaasa saddex shay noqonaysa saddex shay shayga ugu muhiimsan waa inaad dhibkaaga ka celido waa inaan dhibaatadaadu deriskaaga gaarin nabigeenna suban sala allahu alayh wasalam xadiis imaamu bukhaari saxiixiisa ku wari wuxuu yidhi wallaahi laa yu'min ilaahaan ku dhaartay inuusan muumin ahayn uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex gooraa nabigu ku celiyey sala allahu alay wasalam waa la weydiiyey qiila man yaa rasuul allah rasuulka allow yaa waayo qofka aad ku dhaaratay saddex goor inuusan muumin ahayn qaala nabigu wuxuu yidhi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa qofka deriskiisu uusan aamin ka ahin dhibaatooyinkiisa derisku aamin maaha waa ka cabsanayaan goormaa carruurtiisa ina turiyay doonaan goormay carruurtiisu carruurta ina ka dili doonaan goormay qiiqa ina ku shidi doonaan goormay muustiqa ina ku shidi doonaan goormay ininku buuqi doonaan waxa weeyaan waa ka cabsanaya mar haddaan deriskaagu aamin kaa ahayn ilaahay maadan rumayn iimaankii waajibka ahy oo lagaa rabay lagaama heli iimaan waajib haad ka tag taas marka waxay tusaydaa deriska dhibka la dhibaa ama uu deriskaagu cabsadaa inay xaaraan tahay xaaraan tahay oo kabiire ah maxaayl iimaankiiaba laga anfiyey qofka ka ilaahay in qof walba uga cabsado deriskiisa wey imaamu axmed ibnu xambal raximahu اllah wuxuu yidhi qofka xalaal uma ahan milkiga isaga uu iska leeyahay inuu ku tasarufo tasaruf uu ku dhibtoonayo derisku fiir milkiga adaa iskale guriga dhexdiisaa deganta intifaaca aad ku nacfaydo haddii derisku ku dhibtoonayaan waa xaaraan oo waa maxay sidee gurigaagii laftigiisaad baa maalan qiiq ka shide dadkii oo soo jeeda waa guriga dhexdiisa ogow qiiqiiga ku dhibtoonaya xaaraan w waana gurigaaga dhexdiisa de gurigiisa maadan tegin gurigaagiiad muusiq iyo hees ka shideed iyo kaban iyo balaayo deriskii kugu dhegan yihi waa dhibtoob iska daa muusiq iyo hees qur-aanaad shidee macrofonaadba ku shidee deriskii ma hurdi karo caruur ma seexo karo kii jirana ma seexo karo waa dhibaato waana xaaraan daalimaata oo qur-aanku ma dhibaa in laysku laysmaqashiiya haah nabigaa sheegay sala allahu alay waslm mararka gabal inuu dhib noqon karo mararka gabal mararka gabal oo muxuu yidhi nabigu salى الlahu alيه waslm laa yu'di bacdukum bacda biاlqiraa'a war gebelkiin gobolka kale qur-aanka akrintiisa iyo ku dhib haduu kaa seexo waayo amuu kaa tuka waayo gurigiisuu ku tukan macrofonaad ku shid iiri macrofonaad ku shid waada aragna macalimiintoo dacwo oo le nin macallin ahaba ii yimi oo war masaajid meeshaanana dhibay oon ka seexo weyn maalinka jumcada xoogaa qaylowshanaa salaada subax markuu dadka tujiyo uu inta canjilad geliyo gurigiisa ka aada macrofonkaasaa kugu shidan waa ka quusanna inaan seexano ka war yaa ka mas-uula dhammaan wixii muslimka deriskaagaa dhibaya waa xaaraan inaad ku dhibto inaad dhibtaa xaaraan soo ma jeedid marka hadday hadda muusiq iyo hees tahayna waa laba xaaraamood ood muusiqaana sidiisu xaaraan u yahy dhegaysiisu iyo heesta dhibka aad deriska ku dhibaydana waa xaaraan kale qur-aanka laakiin isaga dhegaysigiisu waa xaq waa hanuun laakiin dariskaa ku dhibi hoos ba akriso dhegayso adiga isku koob dariskaa ku dhibi isaga dhegaysigiisu waa xaq dhammaan waas carruurta hala booyi dariska hadday dhibaato kaaga soo sheegaan hala booyi hubsoo wax carruurtaada cisho laakiin inaad carruurta la booydo oo carruurkii booya ku yimaado ad adoo ordaayo burkaaga sita timaado de waa daalimnimo marka waa inaadan dhibin oo shayga ugu horray dhibkaaga ka celido deriskaaga oon deriskaagu kugu dhibtoon haddii kale ilaahay maadan rumayn iimaankii waajibka kugu ahaa ta labaad waa inaad ixsaan u samaydo ixsaan u sameen waxa aad awoodo deriskaaguna u baahan yihiin waa inaad siido adma aadan ku dhibtoonin maacuuntiya ka mid cadaabaa ilaahay ugu goodiya dadka maacuunta diida soo ma jeedi waa loo goodiy marka waa inaad siido waxa aad awoodo waa inaad waxa aad awoodo oon adana ku dhibtoonayn waxaaba ka mida waxa aad awoodo oodan ku dhibtoonayn gurigiina isku dhegan wuxuu u baahday derbigaaga inuu tiir ku muto qori xaqu ule uma diidi karto uma diidi karto mar haddaan ka gurigaagu dhibaata soo gaaray wixii adiga aad dhibaato kaaga ku soo gaaraya haddii asaga xaq uma ah nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi laa yamnacanna axadukum jaarahu an yakriza khashabatan fii jidaari qofkii yuu u diidin dariska inuu qori ku muto derbigiisa nabi maxamed ayaa yidhi sala allah dadkiiyo xoogaa qalka laalaadinayuu arkay abu hurayra markaasuu yidhi maa lii araakum mucridiina maxaa dhacay waxaan arkaa sunnadaas inaad ka jeesaydaane wallaahi laarma la armiyanna bihaa bayna aktaafikum wallaahi garbihiinaan ku tuuraya dhexdeeda ama dhibsada ama dhibsanin anugu idiin sheega nabigaa yidhi ha diidinina marka shayga aad haydo oo nacfiga ah oo waxtarka ah oon adigii dhib kuugu jirin haddaad bixido asagiina u baahan yahay waa inaad siido saas darteeda dad badan waxaa dhacayda inay waxa weeyaan raashinka inta karsadaan oo lay waayaan ay godka ku shubaan deriskuna gaajo u dhimanaan way dhacaysa way dhacda taas marka ma derisnima ma ahan derisnimo wixii marka uu u baahan yahay oo nacfi ah waa inaad gaarsiido wixii adiga aadan ku dhibtoonayn nabiguna waa caddeeyey sala allahu alay sl in waxtarka la gaarsiiyo deriska xadiiska abi dar ee muslim saxiixiisa ku wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa dabakta maraqatan abidarow markaad karinaydo maraqa fa akir maahu biyaha u badi maraqa biyaha u badi uma andur ilaa ahli beyti jiiraanika kadib waxaad fiiridaa deriskaaga qoys ka mid ah fa asibhum minhaa bimacruufin wax ka gaarsii maraqaas gaarsii ka war adna godad ku shube ayagiioo baaba-ay waa dalaal marka tan labaad waa middaas waa inaad ixsaankaaga gaarsiido oo aad taageerto oo aad gacan qabato waxa aad dheer tahay oo ilaahay kuugu namceeyey ayagiina ay u baahayn adna aad ka noolaa karto weliba midda saddexaad oo ugu dambaydo la raba inaad ku karaamaydo waana muhiim eh waana tan ugu dhibka badane waxay tahay an tasbira calaa adaah inaad dhibkiisa u sabarto intaad sabri karto dhibkiisa inaad u sabarto wixii aan munkar ahayn dee muusiq hadduu kugu shido iska sabar maaha kaas taas waxaa leeda war ilahay ka cabsi iga demi laakiin wixii kaleeto ood u sabri kartoon munkar ahayn waa inaad iskaga sabarto waa inaad ku sabarto xasanulbasri raximahullah wuxuu yidhi laysa xusnu ljiwaar kafu ladaa dhibkaaga inaad ka celido ma ahanuu yidhi daris wanaaggu intaas kaliya laakiin daris wanaag waa maxay walaakin xusnu ljiwaar ixtimaalu ladaa inaad dhibkiisa u dulqaadato maxaa ilaha haddaan laysku dhibka dhibka laysku samaynaa haddaan laysku dulqaadan darisnima jirin ilaa ma dhici karto cid kula darisan marna gafayn ma dhici karto mar unbaa wax ka xumaanayo soo maa waa inaad sabr leeda oo dariskaaga u sabarto ood caruurta ku baraarujido ood hooyada ku baraarujido ood aabbuhu lagu baraarujiyo oo la waa dariskeeni wey jaarkeenna aan u sabarna intaas markay timaado maxaa soo baxaya dad isjecel isku naxariista dad fiiri qof dhibkiisa kaa celina wanaaggiisa ku gaarsiina kaaga u dulqaadana xumaana ka imaanaysa sidaas marka la noqdo markaasaa bulsho qiimalu soo bixayda bulsho qiimale nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waman kaana qofkii ahaada yuuminu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhir maalinka dambe falyukrim ha karaameeyo dayfahu martigiisa ha karaameeyo fikrada saddexaad waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray martiga in la karaameeyo martiga in la karaameeyo karaamaynta martiga aadaabta islaamkay ka mid tahay axaadiis badanaana nabigu ku amray sala allahu calayhi wasalam nabigeena suban salى اlahu عalيه waslm wuxuu yidhi man kaana yuؤminu biالlaahi واlyوم الaakhiri falyukrim dayfahu jaaئisatahu xadiid kale qofkii ilaahay iyo qiyaamo rumaysan martigiisa ha ku karaameeyo habeen dhexmadiisa habeen dhexmadiisa ha siiyo qaaluu wamaa jaaئisathu markaasaa l rasuulka allow waa maxay habeen dhexmadu qaala yowm walayla waa habeen iyo maalin markaasuu nabigu yidhi wadiyaafatu ثalaaثaةu ayaami martiqaadku waa saddex maalmood wamaa kaana bacda dalika fa huwa sadaqa wixii ka dambeeyaana waa sadaqo xadiiska bukhaari iyo muslimaa wariyeen min xadiidi abi shurayx sidaas darteeda imaamu axmed layth ibnu sacad iyo qayrkoodba waxay ku tageen waajib inay tahay habeen dhaxmada qofka martiga ee kugu soo hoyda waajib inay tahay habeen iyo maalin inaad sooriyeydo baad awooddo wey waxaadan awoodin laguma haysto laakiin waa awoodda habeen iyo maalin ahlucilmi kalena waxay dhahan maya saddexaa waajiba saddex habeen iyo saddex maalmood maxaa yeele nabiga hadalkiisa fiiri sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi wadiyaafatu alaaatu ayaami martiqaadku waa saddex maalmood wamaa kaana bacda daalika fa huwa sadaqa wixii intaas ka dambeeya waa sadaqo marka inta hore waa inay ka duwanta oy waajib tahay saddex saasaa laga fahma waana sida bacdu xanaabila ay ku tageen marka waxa weeyaan waa in martiga aad siido sooryadiisa ma reer miyiga keliyahay waajib ku tahay mise reer magaal iyo reer miyiba imaam shaafici wuxuu yidhi miyi iyo magaalaba waajibay ku tahay martiqaadku laakiin imaam maalik wuxu yidhi waa reer miyiga wax martiqaadku waajib ku yihi maxaa yeele magaalo markuu qofku yimaado hoteelkana waa sixa maqaayadana waa ka cuntayna laakiin miyi hoteelna male cuntana maqaayadna male marka reer miyigay waajib ku tahay u leey imaam maalik laakiin shaafici wuxuu le maya nabigu ma kala qaadin reer magaal reer miyi qofkii ilaahay iyo qiyaamo rumaysan ula hadla mideeda kaleeto dad badana magaalada imaanaya oon hotel seexo karin maqaayadna ka cuni karin ma ujeedaa saas darteeda qowlkaas cumuumka in la qaato imaamu shaafici ayaa sawaab oo raajixan ula jeeda marka magaalo iyo miyiba waa in martiga habeen dhexmadiisa la siiyo karaameyntana sida qur-aanka nabiyullaahi ibraahim nooga warramay sida ugu fiican waxay tahay horta bashaashad inaad ku soo dhoweydo weji farxadin oodan waxa weeyaan markii martigu hadlaba aadan nixin ila baqiilku waa qaracma markii martigu hadlo khaasatan miyiga oo kaleeto dadka yaqaana martiga way dareemayaan waktiga uu socdo yaqaanin marka martiga waa inaad ku faraxdo markaad aragto weji farxadle ku fariisi hadhihin waxbaan kuu keena iyo xaad rabtaa hore u dhaqaaq hadan hore u dhaqaaq af banaan ha ugu sheekayn waxa aad heli karto wax ugu fiicanna keen waxba iskalif waajib maaha nabiga sala allahu calay wasalam wuu nahiyey in layskalifo oo layskugu kalifo waxaan lahayn sulaymaan wuxuu yidhi nabigu sal اlahu alay slm wuxuu naga reebay an natakalafa liayfi maa laysa cindana waxaanaan hayn inaan isku kalifno taas hadhow xataa inaad dhibsato imaana martiga laakiin waxa aad haydo waxa ugu fiican keen keen wakhaasatan habeenka iyo maalinka hore sida ugu fiicanna ugu soo samee hana kala soo daahino la soo degdeg una khidmee oo aduu agta ka soo dhig intaas daad samayda waa sidii nebi ibraahim u marti qaaday malaa'igta sida ugu fiican weji bashaashad leh ku qaabi isla markiiba u dhaqaaqo u istaag waxaad hayda waxa ugu fiican keen sida ugu fiicanna usoo samee agtana ka soo dhig oo u soo dhowee khalaas martiqaad wanaagsan wey bal axaadiidta gobol waxaa ku sugnaaday haddii martiqaadkii ay diidaan dadkii lagu soo hoyday in laga qaada karo in lagaba qaadan karo oo xadiidka bukhaariya muslim wariy min xadiidi cuqbata ibnu caamir wuxuu yidhi rasuulka waxaan nidhi rasuulka alla waadna dirtaa shaqaad noo dirtaa ma ahan dad caadi iska socda waa dad nabigu diro shaqo u diray sala allahu calay wasalam oo masaalixda muslimiinta u socda shaqaad noo dirtaa fananzilu biqowmin laa yuqrinuunana fananzilu biqowmin laa yaqruunana waxaan ku soo degnaa dad aan na martiqaadayn famaa taraa maxaad aragtaa rasuulka allahu sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi in nazaltum biqowmin in nazaltum biqowmin haddaad dad ku soo degtaan fa amaruu lakum bimaa yanbaqii lidayf oo ay iniin amraan waxa martiga ku habboon faqbaluu ka aqbala fain lam yafcaluu haddaysan samayn fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi aladii yanbaqii lahum intii martigu laha ka qaata laakiin ahlucilmiga gobolkood sida xumayd ibnu zanjaweyhi uu yidhi waxa weeyuu yidhi dadkaa la kala qaadaa dadka ayaa la kala qaadaa hadduu yahay sidaas dadki nabigu diray oo kale masaalixdii muslimiinta da u socda martiqaadkii hadday sii diidaan waa ka qaadanaya hadduu yahay qof iska socday oo aan cidna waxa weyn meel uma dirsana asagaa danihiisa u safraayo haddii loo diido waa dacweyne qaadigu tega wuxuu le ninkaan waa iga seexa qaadigana waa inuu ka qaada illa waa waajibe xaq waajiba wey maahan xoolahaaga waajib alla ku saaray wey martiqaadkaana dad badan moogtahay hanti aysan lahayn ay moodeen inay leeyihiin martiqaadka ma lihid adiga sida sekada miyaad leedaha markay kugu waajibto hanti masaakiin wey xoolahaaga ku dhex jirto masaakiina iskale adug meli wakadalika tanana waa sidaas oo kale marka qaadiguu tega qaadigaa u tega oo ka soo qaada martiqaadka marka waa sida mar haddii la dacweeyo isku caddaato marka sidaasaa loo kala qaadaa laakiin mar kasta waxaa uun laazima in la ogaado marka la leeyahay ka qaata laftirkeeda fasaad islaamku ma amro daysan ka kale xoogra odhan isdilaayaan islaamku isdila ma amro fasaad ma amro ee waa rag xoogaa xoog lahoo ka qaadan kara iyagoon fasaad kala dhicin ee martiqaada la raadinaya haddii madax muslim ku qallalo de taas waa fasaad islaamkuna fasaad ma amro fasaad ma amro marka martiqaadkana waa fikrada kaleeto oo muhiimka ah rawaahu اlbukhaari wa muslim ayaa xadiidka wariyeen